إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegestayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan ee duurnimo qodobadiisana waxaa ka mid ah maxuusleyda degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa la sheegay in cudurro xagga dhimirka ay ka qaadeen dagaalada ay la galeen xarakada shabaabulmujaahidiin iyo qaraxii maxaas bila ka hor ka dhacay xukun xadusina ah ayaa haweenay waxaa lagula fuliyey gudaha magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud weerar khasaare ka soo gaaray ciidamada etoobiya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada densoor ee gobolka baay faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar duqayn ah oo shalay lala beegsaday ciidamada jubbaland ee ku sugnaa deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalo waxay beegsadeen guri kismaayo ay ka deganaayeen koox sirdoon ah dowladdiina ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey qayb ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ee ka howlgala wilaayada mudug maamulka somalilan ayaa amray in daruusta diiniga ah ee ka baxda masaajidda codkooda laga gaabiyo hoteelada iyo goobaha fisqiga asigoo sidoo kalena soo saaray awaamiir lagu xadidayo aadaanka salaada askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa isu soo dhiibay walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waryaanta macuusleyda ee degmada maxaas ayaa waxaa la sheegay in cudurro xagga dhimirka ah ay ka qaadeen dagaalada ay la galeen xarakada shabaabulmujaahidiin iyo qaraxii maxaas bila ka hor ka dhacay kulan ka dhacay magaalada maxaas oo looga warramayay dhibaatooyinka laga dhaxlay dagaalada ka dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxyaabihii lagu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa in caafimaad darro ay ka jirto xagga bulshada gaar ahaan mooryaanta mid ka mid a hormuudka dhallinyarada magaalada maxaas ayaa waxa uu sheegay in loo baahanya in la qaado tillaabooyin la xidhiidha sidii mooryaanta maskaxdooda u soo kaba lahayd waxaan kaloo codsanaynaa in dhallinyarada degmada maxaas loo sameeyo wacyigelin la xiriirta kasoo kabashada dhibaatooyinkii ay geysatay argagixisada halkan joogtay sababtoo ah maskixiyan dadka way u dhaawacday dadkoodii waa la baabi'iyey maxaan ku raha deegaankii waa la gubay ceelashii waa laga duugay guryihii waa la gubay waxaasoo dhan qofka markuu maskax qabo maskaxdiisu fiyowdahay ayaa amni laga fishaa soo markii qof la dilay waalkiis la dilay walaalkiis la dilay gurigiis la gubay waxa weyaan maskixiyan waxaa dareemaysaa inuuna fadhin so waxaan codsolahaynay in psychological ahaan loo soo bortigareeyo maxaan ku dhaha dadka ku nool degmada maxaas asigoo hadalkiisii wata ayuu sheegay in qaraxyadii xarakada shabaabulmujaahidiin bila ka hor ay ka fulisay gudaha magaalada maxaaska oo lagu laayay askar iyo saraakiil badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo marayanta macuusleyda uu geesta kala geystay waxyeelooyin tiro badan islamarkaana si guud magaalada uu baabi'iyey saaad ogtihiin wasiir mudane wasiir degmada wax ka dhacay qarax aad u weyn wuxuu saameeyey qayb kastuu saameeyey haddii dhaqaalihii bulshada ay tahay hadday tahay dhaqaalashadii dhaqaalihii degmada hadday tahay haddii ay tahay maxaan ku raashay waxbarashadii iskuulkii wuu dunsan yahay qaraxiisu wuu dunsan yahay xaruntii kale degmada way dunsan tahay ganacsigii wuu dunsan yahay sidoo kaleeto maxaan ku raashay wuxuu u geeyey damage ah maskixiyan ah stiil haddii meeshaan maxaan ku dhashay libaax hadduu inta ka baxo raadkiisa hadduu ku yaalo stil iyo bili waxaa aaminaysaa in weli uu dhow yahay raadka hadduu meesha ku yaalo weli waxaa aaminaysaa inuu dhow yahay laakiin hadduu raadku baaba'o waxa weeyaan waa waa sabraysaa waxaan ula jeedaa macnaha raadkia weli muuqda qarxii xaruntii degmada waa dunsan tahay isbitaalkii waa dunsan yihiin guryo kaaga dhaa waa dunsan yihiin stil qof kastoo meesha martaahe waxaa kusoo dhacayaa qarxiyaa kusoo dhacaya soo marka waxaan rabnaa in dowladdu ka qayb qaadato haddii heer federaal tahay haddii heer state tahay ina ka qayb qaadato sidii raadkaas loo tirtiri lahay dadkaasina maskixiyan loo taageeri lahay
magaalada maxaas ayaa waxaa ka jira argagax iyo cabsi saa'id ah iyadoo shimbirtii haadaba loo malaynayo askari ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana marar kala duwan dhacday in magaalada maalintii laga cararo iska daa habeenka xukun xadu sina ah ayaa haweenay waxaa lagula fuliyey gudaha magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud warkan waxaa faahfaahinaya maxamed ciise degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa ka dhacay xukun xadu zino ah oo lagu fuliyey haweeney lagu soo eedeeyey inay ku dhacday fal zino ah fagaaro ku yaala ceelbuur ayaa isugu soo baxay dad badan si ay cibro uga noqoto qaadiga maxkamadda ayaa ugu horreyn sheegay waxa lagu soo eedeeyey maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada lagu soo dacweeyey iyo jawaabtii ay ka bixisay oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas unu bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaasi fal zina ah waxayna maxkamaddu ka soo saartay xukunka soo socda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xaddu zina ah iyo hal sano oo musaafuris ah maadaama aanay guur soo marin labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal nusuus sharci ah ayuu qaadiga u daliilsaday xukunadan saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah kow suuratu nuur aayadda labaad azaaniyatu wazaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda ilaa aakhiri laaya laba qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin rawaahu muslim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ayaa laga fuliyaa xukunada xuduudaha la xiriira ee uu allah qur-aankiisa ku sheegay taasoo ummadda u horseeday nabad barwaaqo iyo horumar
weerar khasaare ka soo gaaray ciidamada itoobiya ayaa ka dhacay magaalada deensoor ee gobolka baay warkaa iyo warar kale waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgalla ka fuliyey gobolada jubbada hoose iyo baay haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan sirdoonka maamulka jubbaland gurigan qaraxa lagu weeraray ayaa ku yaalla xaafadda seenay ee magaalada kismaayo waxaana ay wararku sheegayaan inuu jiro khasaare xoogan oo gaaray ciidamadii dharcad ahaa ee ku sugnaa guriga qaraxa lala beegsaday isla jabooyinka ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka jubbada hoose ayaa waxay shala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka soo gaaray ciidamada maamulka jubbaland madaafiic shalay ay ku garaaceen guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo ku sugan deegaanka buula guduud ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii ku sugnaa xerada la duqeeyey ayaa dhaawac soo gaaray waxaana sidoo kale madaafiicda ku waxyeeloobay gaaray ciidamadan u dhex yeelay xerada madaafiicda lagu garaacay dhanka gobolka bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala dagaal culus ku qaadeen kontarool ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ay iska soo hormariyeen ama caratuur u ahaa ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor dagaalkii ka bilowday kontaroolka laga ilaaliyo diinsoor ayaa ku sii fiday xeradii ay degganaayeen ciidamada xabashida ethoobiya waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ugu yaraan saddex askari oo etoobiyaan ah ayaa ku dhaawacmay dagaalka halka sidoo kale askarta maamulka koonfur galbeed oo ka dhaawacmay askari kale ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka ayaa iska hormariya ama xabadda isaga dhiga askarta soomaalida ah waxaana jira askar badan oo fahmay inaysan xaq ahayn waxyaabaha ay ku dhimanayaan maadaama uu shisheeyuhu ku sangaarayo iyadoo askar badan oo ka tirsaneed maamulada shisheeyuhu oo dalka ka dhisay ay isku dheebeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo iyadoo dagaal kula jirta isbahaysi diilna dirir ah oo kusoo duulay waddanka soomaaliya dowladdiina ayaa waxaa loo soo gebagebeeyey qaar ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin qaybtooda ka howlgasha gobolka mudug maxamed daahir calasow ayaa warkan faahfaahinaya
wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowladan u soo gebagabaysay qayb ka mid ah ciidamada jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug iyagoona muddada dowladda ay socotay oo muddo siddeed bilood ah ku bartay duruus kala duwan oo ah qur-aanka iyo culuumtiisa gebagabadii dowladda waxaa ka soo qaybgalay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug culumaa udiin iyo odayaal dhaqan mudiirka dowladda ayaa ka hadlay muqararkii lagu qaatay dowladda saddexdii bilood ee igu horraysay tamhiidii ayay ahayd muqararkeeduna wuxuu ahaa risaalada loo yaqaano riyaadatullisaan carabka iyo inta dhawaqu ka soo baxo keliya ayaa lagu mashquulsanay oo maaragtay laga shaqaynayey saddex bilood markay dhammaatay kadib waxaa la bilaabay xifdu lqur'aani alkariim iyo daraasa axkaami tajwiid walaalihii saddex dufcay noqdeen dufcada ugu horraysa soddonka jus ayay xifdiyeen imtixaanay ku galeen shahaadadoodiina qaadan doonaan qolada xifdida waxay ka koobneed toban iyo labo waxaa xusid mudan laba ka mid a inuu macallinku ijaasaynayo ee labaatan iyo shan jus waxaa xifdiyey shan shan walaalood oo ka mida waxay xifdiyeen labaatan iyo shan jus intaasina imtixaanka ku galeen shahaadadana qaadan doonaan afar iyo toban qofood waxay xifdiyeen labaatan jus maxay tahay hadafka iyo ujeedka laga lahaa dowradan hadafka laga lahaa marka waxaa weeyaan waxaa gobolku qaatay waxaan ku dhaqmayno inuu qur-aanka yahay waxaa ilaahay noo soo dejiyeyna inuu qur-aanka yahay waxaa sharafteenna iyo karaamadeennu ku jirtana inuu qur-aanka yahay maadaama qur-aanku kalaamullaahi uu yahay cilmiga maanta la baranayo midka u fadliga badan uu yahay ayaan qaadanay shicaar ah alqur'aanu manhaju xayaatina wa masdaru quwatina inaan noloshannada aan ka dhigano qur-aanka awoodannada meeshay ka soo fulaysana asaga aan ka dhigano waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay ciidamada mujaahidiinta waxaan leeyahay marka kalaamkaas allah tabaaraka wa tacaala ee ma garanaysaa nuurka ee caafimaadka ahe ayu shay-in dawada u ah inaan weynayno aanna ku dadaalno kow horta barashadiisa aan ku dadaalno xifdigiisa aan ku dadaalno dhaqangelintiisa faa'iidada dowradan waxaa ka mid ah in ciidamada mujaahidiinta ee furuumaha ka yimid ay dib ugu laabtaan furuumaha iyagoo wixii ay barteen la sii wadaagaya ciidamada kale mujaahidiinta ee ku sugan furumaha wilaayada mudug waxaa suuragala in macallimiin la helo qaabka majmuucaadka ama saraayaadka ciidanku u dhisan yahana macallimiin in loo helo oo kitaabka gacanta lagu hayo la barto ribaadkana lagu jiro godka qodan oo uu ku dhex jiro walaalka mujaahidka ah ee furunta ku jira meeshiisa inuu macallin ku haystaba barta uu ku jiro inuu macallin ku helo de waayahay dadkii qur-aanka soo bartay intii un ilaahay camalka soo haleeshiiyey moogiye waxaad moodaa waa la kala shaqa tegey maxaa xal ah marka waxaa xal ah intii hadda qur-aanka baratayna oo camalka ilaahay soo haleeshiiyey nuqdiga in layska saxo intaa noqonna in la baro difaaca lagu barto raggani hadda aad arkaysaan waa macallimiintii jeeshka dhawaaga mudug qayb ka mida waaye macallimiinta qayb ka mida waaye qayb kalena waa ka horreysay qayb kalena insha allahu tacaala waa ka dambayn doontaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan mashruucaas ka gudubno oon qur-aankeenna ku baranno difaaca aan ku jirna dhexdiisa difaaca dhexdiisa qur-aanka inaan ku baranno taasaan rabnaa inaan gaarno dufcadan iyo dufca ka horeysay mar kale isku daro waa afartan iyo shan mucallim oo laga keenay jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug kuwaas oo muddo u jilib xirnaa barashada diinta islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wajahaysa duulaan caalami ah oo isbahaysi ay ku soo qaadeen gudaha dalkan taasna kama aysan hor joogsan inay ciidamadooda ka mashquulaan barashada diinta una khidmeeyaan muslimiinta ku hoos nool harka shareecada islaamka maamulka somalilan ayaa waxa uu amray in daruusta diiniga ah ee ka baxda masaajidda codkooda laga gaabiyo hoteelada iyo goobaha kale ee fisqiga isagoo sidoo kalena soo saaray awaamiir lagu xadidayo aadaanka salaada mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya maamulka somalilan ayaa diiday in kor loo qaado aadaanka salaadaha duruusta ka baxaysa masaajidda iyo muxaadaraadka diiniga ah ee dadka lagu baraarujinayo waxay sheegeen inay ku dhibaatoonayaan hoteelada lagu tunto iyo iskuullada lagu dhigo manhajka yunesko waana arrintii uu la yimid maamulka aala sacuud oo kale kaasoo diiday in aadaanka salaada kor loo qaado waxaa intaas kasii daran waxa ay samaynayaan oo dhan waxay u cuskadeen xeer gaalnimo ah oo ay iyagu soo dhoodhoobteen kaasoo ay ku raaligelinayaan shisheeyaha kor ka maamulaya wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda diinta iyo awqaafta ninka lagu magacaabo cabdirasaaq xuseen albaani ayaa hadalladan warbaahinta ka hor sheegay wuxuuna yidhi haddii uu ka habsaamo mu'adinku adaanka salaada salaadaha rasmiga ah toban daqiiqo wax ka badan waxaa la farayaa inaanu mikrofoonka ku adimin ee uu hoos u adimi karo masaajidka gudihiisa shan haddii uu ka habsaamo mu'adinku adaanka hore waa inaanu adiminin oo uu iska joojiya adaankaa hore oo hadduu soo hambabaro ou soo tooso waa inaanu odhan adaankii hore maan adimin ee waa inuu ku kaaftoomaa adaanka salaada subax oo wakhtigeeda sugaa isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay inaan mikrofoonada bannaanka loo saari karin marka casharada diiniga ah iyo wacdiga la jeedinayo wuxuuna sheegay inay ku dhibaatoonayaan hoteelada iyo iskuullada
qodobka afraad waa in laga bakhtiyaa casharada iyo muxaadaraadka sameecadaha dibadda masaajidada u dhow goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka iyo hudheellada la seexdo waa in laga bakhtiyaa sameecadda dibadda oo la isticmaalaa sameecadda gudaha wixii cashar lagu bixinayo masaajidka iyo wixii muxaadaro lagu gelayo wuxuu kaloo sheegay in qof aan kaar ka haysan wasaaradda waxay ugu yeereen diinta iyo awqaafta uusan akhrin karin khudbadaha jimcaha isagoo khudbadana ka dhigay mid ay iyagu kor ka maamulayaan waxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ay bixin doontaa kaadh ay siin doonto qofka khadiibka ah masaajid walba ka khudbaynaya si loo kala ogaado qofka khudbaynaya inuu yahay kii u haystay sharciyadda iyo inuu yahay qof aan fasax u haysan khudbadda jimcada ama waana lagu og yahay sidaa awgeed waa inuu qofkaasi kaadh qaataa maamulka somalilan ayaa arrintan uga gol leh inay joojiyaan dhammaanba aadaanka salaadaha iyo duruusta diiniga ah ee ka baxda masaajidda isagoo gabaad ka dhiganaya in lagu dhibaatoonaya iyo waxyaabo kale haddii aysan taas u suuro gelinna waxay doonayaan in uu maamulku soo qoro khudbadaha iyo duruusta masaajidda ka baxda askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa warkan mar kale inoo haya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa kasoo goostay isagoona isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab askarigan oo ka tirsanaa ciidamadii ku sugnaa degmada barhaawe ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waraysi uu bixiyey ayuu ku sheegay askarigan sababaha ku kaliftay inuu isaga soo tego isagoona sheegay in muddo saddex sano ah uu ka tirsanaa magacaygu xuseen xasan xaaji yaa leedhahaa oo ka imaada baraaw oo hadda kusoo biira meel mujaahidiin joogta oo kasoo dhexbaxa gaaladaas dadkii meeshaa kasoo tagay intaa imaad si nabad ah gacan furana lagu soo dhawaay meesha gaaladaas oo kasoo dhexbahay adbaraaw aad kuunya barwaa imaad nabadgeli farxad wax kastaa ku noolahay meesha aad gaaladaas wax kasoo dhexbahay aad saddex sano waa la jooga aad waxaa ka tirsanaya iidan daraawiish mid lahay oo nuur karkaar u taliyay iidankaasaa ka tirsanaya adaa had meesha iska joogin bis saa iska dabra'een wahween mahayn ag aad bishii waxaana siinaya konton doolar wuxuu kaloo tilmaamay in ciidamada dowladda federaalka ay dhibaateeyaan dadka shacabka ah isagoona sheegay inay u geystaan dadka shacabka ah dhaca iyo waxyaabaha la mid ah masaakiinta meesha iska joogtaa dhibaato lagu hayay dad baa masaakiin oo gur iska dhisanaya loo tagaa intaasoo lacag kun doolar ama shan boqol lix boqol lacag keen haddii kale shaqada ma dhaqaajinayso shaqadaada lacagtaas aa keen shaqa ma la dhaqaajinaya ninka masaakiinka meesha iska joog maxaa dhaha waa iska fikiraa meesha iska fadhiya bas lacagtaas inaad aday aad dhiibin shaqadaada ma soconaysa lacagtaas waa tuuraa bis shaqadaada waa loo fasaxaa dadkaas sidaas lay ku nool yihiin maxaa kala hayaan masaakiinta haa meesha iska jooga qormaankiisaa loo furahaa nin telefoon hataa telefoon weyn hataa naag wadad dhabaa laga siinaa waa la gadanaa jaad iyo bilaay iyo balwad iyo waxaasaa lagu cunaa isagoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu intaasi sii raaciyey in ciidanka dhexdooda dhibaatooyin ay isku hayaan oo ay ku diriraan qaadka wax saraakiil waa lagu magacaabaa ma ogi laakiin ina waa magaaladaa soo baxa masaakiinta dhaa gurigiisaasaa raashin ku beelina wax kale usaheeya ma banaankaasaa taga aaq ma qaadanaya wax ma qaadanaya banaankaasaa fadhiisanaya waa soo kaadana waa soo laabana jaadkiisa af ku haya salaad intii salaad oo ilaahay oo kankii oo korkiisaa lagu aadaama nin taas salaad saama u fiirinaya mid kabar jaad usoo kortaagan ninkaan taliyahan waa u tagay warqayb jaad ii gaadaa lalahay ninkaan war qayb jaad makuu qaaday habartaa maa dhash markii qayb jaad lagu qaaday war anoo aad maa noo ah habartii gaari karta dhashash shahab baa lagu dhuft madiis waana waa la talaabsaa laga tegay maxaa la dhahaa nin hadad noolaa banaankaas waa lagu dilay ciidamada dowladda federaalka ayaa sidii tusbax la furay oo kale ugu soo baxaya furimaha iyo magaalooyinka ay joogaan kadib markii ay ku jabeen dagaalka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga inta